kala fadhiga koowaad fadhigiisa sideed iyo tobanaad uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle doctor abdaxkiin luqmaan xaaji maxamed oo uu wehelinayo gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane mahad xasan cusmaan ayaa ka qabsoomay caasimadda hirshabelle jowhar kulankan ayaa ajendadiisu ahaa dhagaysiga warbixinada gudyada xeer hoosaadka iyo dastuurka baarlamaanka hirshabelle ugu horeyn gudoomiyaha guddiga dastuurka ayaa xildhibaanada ka hor akhriyay qodobadii ay dib u eegista iyo wax kabeddelka ku sameeyeen xildhibaanada ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kale gudoomiyaha iyo xogeyaha guddiga ee xeer hoosaadka ayaa xildhibaanada uga warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay iyagoo xildhibaanada ka codsaday in xildhibaanada ay gacan ah ku siiyaan gudashada waajibaadkooda sidoo kalena waxay guddiga u soo jeediyeen guddoonka golaha inay ka shaqeeyaan sidai xildhibaanada u heli lahaayeen xuquuqdooda dastuuriga oo dhammaystiran gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane mahad xasan cusmaan ayaa guddiga dastuurka ku booriyey in dhammaan isbeddelka lagu sameeyey dastuurka ay ku dabaqaan si nuqolka ugu dambeeya looga qaybgeliyo xildhibaanada ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle doctor abdaxkiin luqmaan xaaji maxamed ayaa xildhibaanada ku wargeliyey in la gaaray xilliga xiritaanka kala fadhiga koowaad ee baarlamaanka isagoona tixgelinaya maareynta kala fadhiyada golaha laguna jiro xilliga uu soo labakacleeyay cudurka safmarka ee covid nneteen wuxuuna ku dhawaaqay in laga bilaabo maanta oo ay taariikhda tahay toban iyo toddobada bisha februari sanadka labada kun koiyo labaatanka uu kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle uu xaran yahay